saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa baraha bulshada ay ku xiriirto lagu faafinayay in ay korortay tirada dadka ugu dhintay magaalada muqdisho cudurka coronavirus islamarkaana isbitaalka madiina ay ugu dhinteen soddon ruux ha yeeshee waxaa warkaasi ka hadashay dowladda federaalk ah ee soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya fawziya nuur abikar ayaa waxa ay sheegtay in cudurka uu soo labakacleeyey islamarkaana isbitaalka martiini la geeyey dad badan oo uu hayo cudurka safmarka ee covid waxay sheegtay in shalay ilaa maanta ay isbitaalka martiini tageen lix iyo toban ruux mid ka mid ah ayaa la geeyey qeybta daryeelka degdega ah ee i c u-da sagaal ruux oo kalena waa la jiifiyey halka lixda kale ee soo hartay ay markaasi dib ugu laabteen guryahooda kadib markii talooyin caafimaad la siiyey wasiir fawsiye waxa ay hadalkeeda intaasi ku dartay in shalay ilaa maanta ay cudurka u geeriyoodeen ilaa iyo shan ruux waxaana ay beenisay in xalay isbitaalka martiini ay ku geeriyoodeen dad soddon ruux ku dhow ugu dambeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya fawziya nuur abikar ayaa waxa ay sheegtay in galab walba warbixinada la xiriira cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban ay wasaaradda bulshada ugu soo gudbin doonto islamarkaana dadka aysan aaminin wararka lagu faafinayo baraha bulshada dhinaca kale wasiirka caafimaadka puntland doctor jaamac faarax xasan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada garawe ee caasimada puntland ayaa sheegay in goobahooda ay joogaan dadka ka yimaada dalka dibadiisa si uusan u faafin cudurka coronavirus oo soo labakacleeyey wasiir jaamac si gaara waxa uu baaq ugu diray soomaalida ku sugan maraykanka yurub iyo dalalka kale ee qaboobaha ah oo xilligan markaasi uu ku badan yahay cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban waxa uu sheegay in sababaha tallaabadan ay u qaadeen in ay tahay inay dhici karto in ay ka qayb qaataan dadka ka imaanaya dalka dibaddiisa faafinta cudurka maadaama ay iyagu markaasi ka imaanayaan dalal uu aad ugu badan yahay cudurkan safmarka ee covid sagaal iyo toban amarkan ka soo baxay maamulka puntland ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay uu soo labakacleeyey cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban islamarkaana kiisas cusub laga diiwaan geliyey meelo ka mid a puntland